فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa habeennimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqollabiyo afartanka hijriyada qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah muqdisho oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwo gadoodsan oo ka soo horjeeda muddo kordhinta maxaa ka jira in la weeraray guryaha ay degan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh wararkii ugu dambeeyey ee xaalka muqdisho ayaan idinkugu hayaa qaybaha hore ee dhuuxa inshaa allah mu'asasada alkataa'ib oo baahisay xalqada sagaalaad muxaadara tixana ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud oo booqday ciidamada xarakada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha gobolka kelimaduu waaliga u jeediyey ciidamada mujaahidiinta ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah dowladda federaalka oo sheegtay inay soo wajahday dhaqaale dari baahsan kadib markii waddamada dhaqaalaha siin jiray ay ka jarteen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen oo lagu dilay dagaalla ka dhacay magaalada ma'rib gantaallo ayaa lagu garaacay xaafado ay ku sugan yihiin yuhuudda sida xoogga ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka magaalada muqdisho waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwo gadoodsan oo ka soo horjeeda muddo kordhinta iyadoona la weeraray guryaha ay degan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho waxaa isha ku hayay oo soo jeedinaya maxamed daahir calasow ciidamo ka tirsan militariga dowladda ayaa xalay ka soo baxay furumaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay gudaha u soo galeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho markii ciidankaasi laga war helay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka uu hogaaminayo taliyaha ciidamada jenaraal odawa ayaa ku baxay askarta iyagoo la kulmay saraakiishooda waxaana ay ka codsadeen inay dib ugu laabtaan goobaha ay ka soo baxeen ugu dambayntii waxaa fashilmay oo guuldaro ku soo idlaaday in ciidankaasi dib loogu celiyo goobaha ay ka soo baxeen ee gobolka shabeellaha dhexe saaka ciidamadaasi militariga ka tirsan oo wata gawaarida dagaalka waxa ay isku fidiyeen degmooyin ku yaala waqooyiga magaalada muqdisho meelaha lagu arkayna waxaa ka mid ah degmooyinka cabdilcasiis yaakshiid iyo kaaraan isgoosyada fagax iyo sanca ayaa waxaa la wareegay ciidamada militariga waxaana istaagay dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo ganacsiga goobahaasi fagax marka ay soo gaareen ciidamada waxaa ka bilowday bannaanbax ka dhan ah maxamed cabdilaahi farmaajo iyadoo goobta lagu gubay sawirka farmaajo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada la wareega isgoyska fagax ayaa warbaahinta u ogolaaday in muuqaallo iyo sawiro ay ka qaadaan ciidamadooda inkastoo weli saraakiishu aysan hadlin wallaahi dareenkeennu maanta wuu iska cadyahay waxaan aaminsannahay maanta inaan ajir helo hayno ninaan dhahay oo xildhibaan isku sheegaya hadda ka hor inta soo istaagay daljirka daasoole wuxuu yidhi "Ee, maanta anikoo kacbada taaganay u dhigantaa marka buurta uxud ma ahayd ha buurta uxud ay u dhigantaa uu yidhi maanta jawaabtiisi waaye waxay kaloo jawaab u tahay ninka la yidhahdo cajaab ku jira wiilashaada dadkan waa baabeen sababooda xadkudxu kun kun sargaala laga maqo kun sargaal dadka muqdisho ku dhaqan waa diideen keligii talis dooni mayno ayaan nahay maxamed cabdulaahi farmaajo waa riyoonaysaa sharcidarrada dadka kuma haysan kartid isgoyska sanaca ee magaalada muqdishona waxaa lagu arkay ciidamo ka tirsan kuwa militariga ee xalay soo galay magaalada muqdisho ciidankaasi ayaa isku fidiyey isgoyska maxamed cabdilaahi farmaajo oo aad kaga caruuday dhaqdhaqaaqaasi ka socda waqooyiga gobolka banaadir ayaa bannaanka u soo saaray gawaari tiknika ah iyo kuwa gaashaaman oo ay ku jireen beebayaal waxaana ay qabteen isgoyska sanaca iyo qaybo ka mid ah degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir halkaas oo dagaal xoog leh uu ku dhex maray ciidamada militariga iyo kuwa dowladda federaalka wararka inaga soo gaaray isgoyska sanca ayaa sheegaya in iskahorimaad culus uu isgoyskaasi ku dhex maray ciidanka militariga iyo kuwo ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka dagaalkaasi ayaa looga itaal roonaaday ciidamada militariga waxaana isgoyska ina waaxigiisa la wareegay askarta dowladda federaalka inkastoo rasaas teelteel ah laga maqlayo goobihii maanta lagu dagaalamay wax ku dhow hal saaca uu socday dagaalka sanca markuu soo istaagay mar kale waxa uu dagaal ka qarxay mirinaayada oo ka tirsan degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho halkaasna waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan militariga oo ka soo horjeeda maamulka farmaajo iyo kuwa dowladda rasaasta culus ee labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayey cabdilcasiis waxaa xusid mudan in ciidankan mirinaayada lagula dagaalamay ay yihiin kuwo ka tirsan militariga oo taageersan xasan shiikh oo ka agdhow aagga mirinaayada maxamed cabdillahi farmaajo ayaana doonaya inuu gacanta ku soo dhigo xasan shiikh iyo muuse suudi oo halkaas abaabul ka dhan ah dowladdiisa ka wada xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda oo goordhow war qoraal ah soo dhigay barta uu ku leeyahay facebook ayaa sheegay muddo laba jeer ah in hooyga uu ka degan yahay degmada cabdilcasiis ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka amar qaata maxamed cabdilaahi farmaajo qoraalkiisa waxa uu ku yidhi waxaa nasiib daro weyn ah in ciidan ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadeen hooyigayga waxaan horay uga digay kuna celinayaa khatarta ay leedahay siyaasadeenta ammaanka ayuu xasan sheekh ku yidhi qoraalka uu soo dhigay barta facebook dagaalka maanta ka dhacay mirinaayada ayaa ahaa mid aad u culus marka loo eego kii ka dhacay isgoyska sanca ee gobolka banaadir waxaana ugu dambayntii dagaalkaasi uu sabab ka dhigay in ciidamada dowladda ay dib kaga soo gurtaan nawaaxiga guriga xasan sheekh maxamuud dad badan ayaa durbadiiba ka barakacay nawaaxiga aagga mirinaayada iyo isgoyska sanca ee magaalada muqdisho dhanka kale maxamed caliyo goordhow wararka inaga soo gaaraya degmada hodan waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu ka qarxay agagaarka isgoy kilomitr for ilaa iyo agagaarka taleex ee gobolka banaadir dagaalka ayaa laysku adeegsanayaa hubka culus iyo kuwa fudud iyadoo aanan la ogeyn khasaaraha dagaalka ka dhashay maadaama weli uu socdo dagaalka ayaa saameeyey guri ku yaala goobaha lagu dagaalamayo oo uu degan yahay cabdiraxmaan cabdishakuur ciidanka farmaajo ayaa weerar ku soo qaaday hooyga aan ka deganahay magaalada muqdisho waxaan horay uga dignay in ciidanka loo adeegsado siyaasadda waxaa ila jooga xildhibaano iyo siyaasiyiin igu yimid afur iyo wadatashi wixii dhib ah ee ka yimaada weerarka waxaa qaadaya maxamed farmaajo ayuu qoraalkiisa ku yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur saraakiisha hogaaminaysa ciidamada militariga ee soo galay magaalada muqdisho kana yimid gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka mid ah jenaraal xuubay waxaana la sheegayaa in saraakiishan ay u yeereen oo amarkooda muqdisho ay ku soo galeen shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud kuwaas oo saldhigya ka samaystay waqooyiga magaalada muqdisho markii ay ka soo guureen agagaarka garoonka diyaaradaha ee muqdisho dhinaca kale ciidamo iyo saraakiil ka tirsan militariga oo taageersan farmaajo ayaa iyaguna caawa ilaa iyo galabta soo galay magaalada muqdisho iyagoo ka yimid gobolka shabeellaha hoose waxaana ay sheegayaan inay difaacayaan farmaajo saraakiisha ciidamadaasi waxaa ka mid ah maxamed faarax oo isaga iyo ciidamadiisa ay ka yimaadeen gobolka shabeellaha dhexe anugu waxaan ka tirsanahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shabeellada hoosaan ka imid waxaan ka tirsanahay qaybta lixdamaad guutooda toddobaadaan ka tirsanahay arrimihii hadda aan u nimid oo raggannagaan isu wada keenay militariga oo saraakiisha waxaana kululeeyey niman oon anugu haddaana hebel dhahayn anoo qolana haddeer aan magacaabayn oo maalin kasta oon idaacadaha ka sheegay ciidankiibaa kala jabay ciidankiibaa burburay ciidan burburay ma jiro waxaa xaq nagu ah inaan iyada difaacano inaan iyada difaacanno cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah musharaxiinta midoobay ee ku guuldaraystay inay ka qayb galaan doorasho lagu qabto muqdisho ayaa isna agagaarka kilomitr for ka wada dhaqdhaqaaq ciidan inkastoo dhaqdhaqaaqaasi uu yahay mid aanan sidaasi u buurnayn marka loo eego kan ka socda waqooyiga magaalada muqdisho indhacad iyo saraakiil kale ayaa garab taagan cabdiraxmaan cabdishakuur dagaalka muqdisho ayaa u muuqda mid yeeshay weji kale iyadoo siyaasiyiinta mucaaradkana ay kicinayaan dadka reer muqdisho islamarkaana ay doonayaan dagaal weji qabiil yeesha inay ku wajahaan maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan maxamed oo sida muuqata muqdisho waxaa ka bilowday khidad istaraatiiji oo ay dejisteen mucaaradka taas oo ah in la dego xaafadaha kala duwan magaalada muqdisho halkaasna laga abaabulo ciidan iyo mudaaharaadyo ka dhan ah farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana sheegaya waxa keliya ee farmaajo ay ku wajihi karaan ay tahay in ay ka hor keenaan ciidamada bannaanbaxyana ay ka dhigaan muqdisho dadka muqdishona ay ku bogaadiyaan inay diidaan canshuuraha ay siiyaan dowladda xogta aan helayna waxay tahay ninkan soo u dhaqangeliyo mudokorosigiisa inuu ka takhaluso dadka mucaaradka ka soo horjeedaay tahay meel loo noqonayo baylah weerar kastoo yimaada in magaalada lagu kala baaho oo gadaal loo noqdo oo abaabulka dadka iyo dadkan lagu abaabulo iyo mudaharaadaan inay cashuurta diidaan inay shaqada joojiyaan inay ciidanka gadoodo taama qaana ciidankooda waa ka shaqaynaya sidoo dariiqada keliya isaga kala fadhis mid waxaa amarka ay dilaan dhinaca kale maxamed caliyow magaalada muqdisho hoobiyaal ayaa ku hoobanaya oo degmooyin badan ku dhacay gobolka banaadir sida qaybo ka mid ah degmooyinka kaaraan iyo cabdilcasiis kuwaas oo qayb ka ah rasaastii maanta la isku wadaarsanayay magaalada muqdisho sidoo kale goobaha lagu dagaalamay ee ka adhow sanca iyo mirinaayada iyo qaybo kale oo ka tirsan degmooyinka kaaraan iyo cabdilcasiisba galabta ilaa iyo caawa waxaa ka socda barakac xoogan oo dadku ay bilaabeen inay guryahooda ka barakacaan iyagoo ka bahdin qaba in ay waxyeello ka soo gaarto dagaalka oo hadda uun kow ah labada dhinacna ay aad isugu huburuursanayaan raadadka iyo waxyaabaha ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay muqdisho ee aad loo hadalhaya maxamedo waxaa ka mid ah in ciidamada dagaalamayay ee ka tirsan militariga gadoodsan iyo kuwa dowladda federaalka in maanta ay si caadi ah oo aan qarsoodi lahayn goobaha lagu dagaalamay iyo goobaha dhufiisyadaba ay ka dhigteen ay ugu isticmaalayeen khaadka sigaarka i- iyo biyo loo qasay iyo kuwo kaleba xilli lagu guda jira bisha barakaysan ee ramadaan taas oo ay dad badan la yaabeen inkastoo dadka qaar ayba og yihiin in askarta dowladda federaalka badankooda aysan soomin oo si qarsoodi ah raashinka iyo qaadka iyo sigaarka ay ku cuni jireen oo ay ku cabi jireen laakiin maanta wax qarsoon ma jirin oo waa la arki karayay dhinaca kale maxamedow culimada taageersan farmaajo waxa ay warbaahinta dowladda ka sheegayaan hadallo ay ku taageerayaan farmaajo cali maxamuud sheekh cali wajiis oo ka mid ah culimmadaasi ayaa dadka u sheegaya inay dowladda farmaajo ku midoobaan oo ay taageeraan annagoo ka hadlayna xadaarad dowladeed marka la dhisaayo iyo ummad horumarke- horumarkeed waxaa bays u ah ama aasaas u ah waxdada midnimada ee taas in dadku midoobaan oo midnimo ay ku wajahaan dowladnimada iyo nolosha waxaa waaye waa bayska ama furaha guusha waay ugu horeeya taas waa amar qur-aanku marna amar marna nahyi labadaas ayaa dadka marna waxbaa la faraa waxna waxbaa laga reebaa hadalkaasi cali wajiis dad badan ayaa ka falceliyey waxaana ka mid ah sayid maxamed waxa uu yidhi salaamaad sheekh cali wajiis yaa warkiisa ku jira hee salmo waxa ay tidhi oo axadkan yaa dhegaysto oo uu shiikh u yahay midda kale bengiga dhexe lacagta way ka dhammaatay talow ina cali wajiis mushaar la'aan ma ku sii shaqayn doonaa ama waa lagu kala tegayaa meesha cabdiqani guuleed ayaa yidhi abeeso ayaa tidhi wallee reer aan ogahay ma guuro cali wajiis dowladda uu culimo u yahay wallee ma guurto yaxya cabdi ayaa yidhi waan salaamayaa soomaali weyn marka laga reebo cali wajiis difaacaha danaha shakhsiga ah amiin canshuur ayaa yidhi wadaad isku sheegga caadaqaataha yidhi anigaa damaanad qaadaya afarta sano kale farmaajo inuu waddanka horumar gaarsiinayo cilmi qaybka miyuu ka warhayaa oo uu yaqaanaa wadaadka lacagta waa fidnada adduunka ilaah ka baqa wadaadow ummadda runta u sheega cabdi yuusuf ayaa yidhi war alla ka baq oo aayadaha aad akhrinayso qalbigaada ugu run sheeg sheekh ayaad isku tilmaamtay dabadeed alla run buu kaa doonayaa iyo in aad xaqa ka run sheegto kuwaasina waxay ahaayeen dad aad u badan oo ka falcelinayay warka cali wajiis ee taageersan farmaajo muqdisho waxaa ka muuqanaya astaamo muujinaya in gebi ahaanba siyaasiyiinta shisheeye kalkaalka ah ay ku kala tegayaan dowladaha ay soo dhisayeen shisheeyaha ee afar sano kadibba qof madaxweyne looga dhigayay waxaana muuqanaya astaamaha muujinaya burburkooda waxaa ka mid ah shirar badan oo iska soo horjeeda oo muqdisho ka socda labada dhinac oo aad isku eedaynaya bangiyada oo kacay ciidamo gadoodsan oo muqdisho lagu arkayo lacagtii la siinaya ciidanka oo meesha kasii baxaysa xilka qaadis iyo shirar jaraa'id oo si joogta ah kaga dhacaya muqdisho banaanbaxi iska soo horjeeda oo muqdisho ka dhacaya jidadka muqdisho oo la xirayo loona diidaya isku socodka dadka iyo gaadiidka astaamahaas iyo kuwo kale ayaana muujinaya burburka dowladda wixii warar dheeraad ah ee kusoo kordha xaalka muqdisho waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah waa hagaag dhanka kale dowladda federaalka ayaa sheegtay inay soo wajahday dhaqaale darri baahsan kadib markii waddamada dhaqaalaha siin jiray ay ka jarteen cabdiraxmaan ducaale beyle oo ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa sheegay in lacagihii ay ka heli jireen dowladaha shisheeye ay ka jarteen taasna ay keentay dhaqaale darri baahsan kabkiina la sii jiray waa nagala gartay agoosto sacuudiga oo lacag noogu deeqayna waxay naga dhammaatay diseembar qadar waxa ayna siisay xoogaa wayna naga dhammaadeen marka maanta waxaan ku soconnaa sagxadda ayuu yidhi bayle waxaan ila wadaagayaa markaa waxa weeye eh, waxaa la bixiya waxa ugu weyni imika waxa weeyaan mushaharka dadka Soomaaliyeed ee faraha badan leh ee wa- ee dowladda u shaqeeya ee adeegyada kala duwan u shaqeeya mushaharkooda maalintii aan nimi ilaa maanta berita beritaan ka bilaabaya 25 soo maaha mushaharada beraan bixinaya beraan bixinaya marka bisha soddonkeeda marka la gaadho most of them waa waa la kabagarayay waa waa la bixiyey mushaharkooda mushaharka eh, muxuu ahaa yidhahde qolo- baarlamaanada mushaharka wasaaradaha wasiirada running costkooda wasaaradaha waaweyn cuntada ciidanka oo afar ciidana afarta ciidan waxaasoo dhan marka la isku geeyo ayaa waxaa iskugu imanaysa ilaa soddon milyan ayaa iskugu imanaysa annaguna soddon milyan ma soo ururin intaa in ka yar half of that ayaa runtii soo ururin inta kale ka baxay meelo kale eh, ka timaado kabkaasi markaa waa la naga jaray waxaa naga jaray waxaa la naga jaray august last year baa la naga jaray intaa intii ka dambeysay si allaan ku noolahay haddana weli mushaharkii waa bixinaa waa bixinaa waxaanan ku bixi jirnay waxyaaba markii hore dalalkaa kale nooga yimi for example sacuudiga beri lacaguu la siiyo xoogaa ciidamo mar hore ahayd ayadana december bay naga dhamaatay in yaroo qadarna siisay oo dee waxaasi waa wada transparent wey wada transparent wey everybody ogyahay imft ogtahay world bank ogyahay waxaasoo dhani way soo dhammaadeen december january bay kusoo dhammaadeen marka maanta sagxadda ayaa runtii ku soconahay if you understand what I mean dhanka kale cabdiraxmaan caynta oo ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta xeelal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in farmaajo uu kiraystay hay-ado uu isku difaaco horta shirkadan hadda madaxweynaha waktigiisu dhammaaday uu kiraystay ma ahan tii ugu horreysay afar shirkadooda afartii sanoo lasoo dhaafay u shaqaynayay waajibkooda koowaadna wuxuu ahaa in ay ka shaqeeyaan in farmaajo iyo trump laysu geeyo waa ku guuldaraysteen hadda ogow madaxweyne xasan sheikh oo ka horreeyey madaxweyne obama wuxuu ku qaabilay aqalka cad uu ku qaabilay madaxweyne sheekh shariifna dhowr gooruu maraykanka tegey madaxda maraykanka oo hillary clinton ay markaas uu intii uu arkay ayaa ugu weyneed marna nairobi kula kulmay madaxweyne farmaajo intuu joogay xitaa wasiirka arrimaha dibadda qaabilaad rasmi ah oo maraykanka kama helin hadda oo caradii ay isbedeshay oo xisbigii dimuqraadiga ahaa oo siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii miirka qabtay ee maraykanka ay soo noqotayna mowqifkooda muddo kordhinta sharci darrada ahna uu cadyahay horta shirkad boqol iyo konton kun oo dollar oo dad masaakiina ay u baahan yihiin oo dadka xamar joogo masaakiinta laga aruuriyey ma keeni doonto madaxweyne sharcigiisu dhammaaday in dowladda maraykanka intuu tago uu madaxda ay qaabisho horta taas ma dhici doonto waxaa uga talagelaya lacagtaas waa lacag wadkeedii galay oo dad masaakiina laga soo qaaday oo ay ahayd in iyaga loogu wax loogu qabto iyagaa u baahan laakiin waa qayb ka mida waxaan isleeyahay markii aad kursiga ku maaragtay aad u jeclaato xataa caqliga inaad ka xisaabtanto waad ka baxaysaa
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada sagaalaad muxaadaraad taxana ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan tilmaamaha gabadha muslimadda ah iyo kaalinta ay ku leedahay dacwadda iyo jihaadka waa muxaadaraad taxana ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan muxaadarada sagaalaad waxa uu sheekhu isdultaag ku samaynayaa halista ay leedahay dunuubta
بسم الله الرحمن الرحيم
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
وبورك في النساء الفاضلات جميل يا ديار بأن تسامى بناتك بالدروس النافعة halista ay leedahay dunuubta
ومنها علما تجلى في عقول النابهات وأخلاقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaynu ku guda jirnaa muxaadaraadkanagii taxanaha ahaa ee aan ugu magac darnay tilmaamaha gabadha muslimadda ah iyo kaalinta ay ku leedahay dacwada iyo jihaadka waxaan insha allah in yar wax ka sheegi doonaa tilmaamaha laga rabo inay gabadha muslimadda ah ka fogaato iyo halista ay dunuubta iyo macaasidu leeyihiin ugu horreyn dembiga ugu weyn ee laga rabo gabadha muslimadda inay iska ilaaliso waa shirkiga inay allah wax la wadaajiso allahna subxaanah watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqn walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihin ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu gabdhaha muslimaadka bayco ka qaadayo waxyaabaha ugu horeeya uu kula ballami jiray waxay ahayd inaysan allah wax la wadaajin inaysan wax xadin inaysan sinaysan inaysan caruurtooda dilin inaysan been sheegin inaysan nabiga sala allahu calayhi wasalam amarkiisa caasin intaas kadib dunuubta waaweyn ee laga rabo inay gabadha muslimadda iska ilaaliso waxaa ka mid a xanta iyo namiimada iyo isku dirka xantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dumiya mujtamaca muslimka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha kala geeya dadka walaalaha ah guryahana dumiya waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu mutaysto carada allah iyo cadaabkiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam markii samada loo dheelmiyey ayaa wuxuu arkay dad cidyo maar ah leh wejiyadooda iyo xabadkooda diirka ka fiiqaya ilaa ay laftoodu muuqato markaasuu nebigu sal alla alay wasalam weydiiyey yey yihiin dadkan sidan loo cadaabayo jibriil calayhi salaam baa wuxuu ugu jawaabay haaulaa'i aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wa yaqacuuna fii acraadihim waa qolo dadka hilibkooda cuni jiray oo xaman jiray cirdigoodana meel uga dhici jiray maalin maalmaha ka mida ayaa nebiga sal alla aleyh wasalam waxaa hortiisa hooyadeen caaisha radiallahu canha ku xamatay hooyadeen safiya waxayna ku tilmaamtay inay gaaban tahay iyada oo ku dhaleecaynaysa nebiguna sal alla aleh wasalam wuxuu ku yidhi laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri lamasajathu waxaad ku hadashay erey haddii biyaha badda lagu dari lahaa gebigeedba doorin lahayd ama bedeli lahayd culayska ay leedahay xanta iyo dembiga ka dhalanaya ayaa keentay inaad hal erey ood walaashaa ka sheegto iyadoo aanan raalli kaaga ahayn inay la mid noqotay biyaha baddoo qurmay arrin sahlan ma ahan sidoo kale waxaan kugula dardaarmayaa ukhtilmuslima inaadan saaxiib ka dhiganin soo dhowaysanin qof kastoo gurigaaga duminaya sawjkaagana kugu diraya waxaa laga wariyey rasuulka sal allau aleyh wasalam inuu yidhi laysa mina man khababa imra'atan calaa zawjiha naga mid maaha qofkii haweenay ka hor keena sawjkeeda ku dira oo fidno ka dhex abuura sidaasna gurigii dhisnaa ku burburo carruurtiina ku dayacanto ha ogaado qof kastoo ku howlan arrintaas inuu shaqaale u yahay ibliis uuna farxad gelinayo rabbigiisna caro gelinayo jaabir ibni cabdilaahi radiallahu canhu ayaa waxaa laga wariyey inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi ina ibliisa yadacu carshahu cala almaa huma yabcathu saraayaah fa adnaahu minhu mansilatan acdamuhum fitna yajii'u axaduhum fayaquul facaltu kada wa kada fayaquulu maa sanacta shay-an qaala huma yajii'u axaduhum fayaquulu maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atih qaala fayudniihi minhu wayaquulu nicma ant rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegay in ibliis uu carshigiisa dhiganayo biyo dushooda kadibna uu guutooyinkiisii u dirayo say u soo fasaadiyaan adduunka kan ugu darajada sarreeya uguna dhowaanshaha badan ibliis ayaa ah kan ugu fidnada badan midkood ayaa imanaya markaasuu ku odhanayaa waxaas iyo waxaas ayaan soo fasaadiyey markaasuu ibliis ugu jawaabayaa shaqa ma aadan soo qaban kadibna mid kale ayaa imanaya markaasuu odhanayaa kama aanan tegin ilaa aan kala geeyey ninka iyo xaaskiisii markaasuu ibliis odhanayaa isagoo ammaanaya adigaa ugu wanaagsan cid laguu barbardhigaana ma jirto qisa yaroo arrintaa ku saabsan waxaa laga wariyaa taabiciga jaliilka ah ee abuu muslim alkhawlaani inuu lahaan jiray zawjad aad ugu baarifasho abuu muslim markuu masaajid ka soo noqdo oo gurigiisa bannaankiisa taagan yahay wuu takbiirsan jiray si uu ogeysiiyo sawjadiisa inuu yimid markaas iyaduna takbiir ugu jawaabi jirtay kadibna guriga dhexdiisa ayuu soo geli jiray markaasuu haddana takbiirsan jiray markaas iyaduna u jawaabi jirtay markaas kadib ayay kabaha iyo go'a ka qaadi jirtay oo soo dhoweyn jirtay cuntadiisana u keeni jirtay maalin maalmaha ka mida isagoo masaajid ka soo noqday ayuu gurigii yimid oo sidii u takbiirsaday wuxuuna waayey qof u jawaaba gurigiina faynuusku wuu ka dansanaa gudaha markuu soo galay ayuu haddana takbiirsaday haddana cid uma jawaabin isagoo yaaban ayuu wuxuu arkay sawjadiisii oo meel gees ah oo mugdi ah fadhida markay aragtayba waxay ku tidhi waxaa tahay qof maamuus ku leh amiirka mucaawiye ee maad noo weydiisid inuu gabar noo shaqaysana siiya durbadiiba wuxuu abuu muslim dareemay in sawjadiisii ay isbadeshay oo laga fasaadiyey kadib gacmaha intuu kor u taagay ayuu yidhi ilaahayow qofkii sawjadeeda iga fasaadiyey indhaha tir wuxuuna ahaa mustajaabu dacwa wax yar kadib haweeney diris la ahayd abuu muslim ayaa guriga soo gashay iyadoo ooynaysa kana codsanaysa abuu muslim inuu ka cafiyo dembigii ka gashay sababtoo ah iyada ayay ahayd qofkii sawjadiisii ku dirtay sidoo kale waxyaabaha laga rabo inay gabadha muslimadda ay ka fogaato waxaa ka mid a kibirka isla weynaduna waa dembigii ugu horreeyey ee allah lagu caasiyey kuna xambaartay inuu ibliis diido inuu aadan u sujuudo sidaasina naarta ku mutaysto waxaa sidoo kale laga rabaa gabadha muslimadda ah inay ka fogaato xasadka sababtoo ah xasadku waa dembiga ugu horreeyey ee allah dhulka looga caasiyey kuna xambaartay qaabiil inuu dilo walaalkiisa habiil xasadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka diintiisa dhaawaca cuqdad iyo urkutaallana ku beera wuxuuna keensadaa inuu qofku xadgudbo waxna dulmiyo nebiguna sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaada allahi ikhwaana walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaathati ayaam nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ha isu caroonina oo ha isxasdinina ha isu dhabarjeedinina waxaadna noqotaan addoomaha allaah ee walaalaha ah waxyaabaha gabadha muslimadda laga rabo inay ka fogaato waxaa ka mid a ikhtilaadka iyo nimanka ajaanibga ah inay la sheekaysato ama la qososho iska badaa inay la dhuumato la sheekaysigooda ama fagaar la timaado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa nabigana sal allahu aleh wasalam wuxuu yidhi nin iyo naag meel kuma gooni noqdaan ilaa shaydaan ayaa saddexeeya waxyaabaha laga rabo inay gabadha muslimadda ay iska ilaaliso waxaa ka mid ah inay allah nicmadiisa ku kufriso wanaagga loo qabta inay ku gaboodfasho amaba hilmaanto ama ishilmaansiiso nabigu sal allahu aleh wasalam ayaa maalin ciid ah dumarka u muxaadareeyey wuxuuna ku yidhi yaa macshara nisaa tasadaqna fa innii uriitu kunna akthara ahli nnaar dumarow sadaqaysta oo wax la baxa waxaan arkay inaad naarta u badan tihiin nebigu wuxuu ku sababeeyey laba arrimood midda koowaad waa inay lacnadda badiyaan iyo afxumada tan labaadna waa inay ku kufriyaan nicmada allah siiyey iyo wanaagga nimankooda ay u galeen waxyaabaha laga rabo gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa ka mid ah ceebaha muslimiinta oo la dabagalo gaar ahaan ceebaha mujaahidiinta iyo sirtooda oo la faafiyo nebiguna sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iimaanu qalbah laa taktaabu almuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man ittabaca cawraatihim yattabicu allahu cawratah waman yattabic illaahu cawratah yaftaxahu fii beytih muslimiinta ha xamanina ceebtoodana ha dabagelinina maxaa yeelay qofkii ceebta muslimiinta dabagala allah ayaa ceebtiisa dabagelaya qofkuu allah ceebtiisa dabagalana wuu fadeexaynayaa haba ku jira dhex bartamaha gurigiisa xadiiskan ayaa waciid adag ugu sugan yahay qof kastoo isleh cidna kuma ogee waxaad rabta samey qofkaad rabtana cay wuxuuna waciid gaara ugu sii sugan yahay dadka isticmaala waxa loo yaqaano baraha bulshada ee magacyo been ah oo aan la aqoonin intay la baxaan muslimiinta carabkooda iyo adinkooda ku dhiba waxyaabaha laga rabo gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa ka mid ah inay ninkeeda caasiso ama ka madax adeegto awaamirtiisa nabiguna sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi ithnaani laa tujaawisu salaatuhumaa ru'uusahumaa cabdun aabiqun min mawaaliihi xataa yarjica ilayhim wamra'atun casad sawjaha xataa tarjic nabiga sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi laba qof salaadooda madaxooda ma dhaafto lagama aqbalo addoon sayidkiisii ka cararay ilaa uu ka soo laabto iyo haweeney ninkeedii caasisay ilaa ay ka laabato cisyaankaas ay ku dhacday oo keliya ayay intaas ku mutaysatay bal ka waran hadday gacan u qaaday ama nabar ay gaarsiisay gabdhuhu allaha ka baqeen mar kale nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi low kuntu aamiran axadan an yasjuda ligayri illaah la amartu almar'ata an tasjuda lisawjiha haddii aan amri lahaa in qof loo sujuudo waxaan amri lahaa in haweeneydu u sujuudo sawjkeeda mar kale nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi laa tu'addi almar'atu xaqa rabbiha xataa tu'addii xaqa zawjiha waxaan ku dhaartay allihii naftaydu gacantiisa ku jirtay gabadhu ma gudanayso xaqa rabbigeed ilaa ay guddo xaqa sawjkeeda mar kale nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi almukhtalicaatu hunna almunaafiqaat rawaahu tirmidi gabdhaha ninka iska furaya waa munaafiqaat mar kale nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaqan min gayri ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixatu aljanna haweenaydii ninkeeda furiin weydiisata iyadoo aanay dhib kala jirin waxaa ka xaaraan ah inay carfiso udgoonka jannada iska badaa inay jannada gashe udgoonkeeda xitaa sooma gaaray mar kale nebigu sal alla lay wasalam wuxuu yidhi laa tajid imra'atun xalaawata aliimaani xataa tu'addii xaqa zawjiha rawaahu alxaakim xasanahu alalbaani gabadhu ma dhadhaminayso macaanka iimaanka uu leeyahay ilaa ay ka gudato xaqa sawjkeeda haddaba waxaa la gudboon gabdhaheenna inay ogaadaan in sawjkeedu uu yahay jannadeeda aba naarteeda waajibka ugu horeeya ee allah xaqiis ka sokaya saaranna waa raalli ahaanshihiisa iyo inay maqasho una dhegnugulaato warkiisa waana waajib allah dusha ka saaray sida salaada iyo soonka mana ahan arrin ay khiyaar u leeyihiin sidaas ayay badbaadadooda adduun iyo aakhiraba ku jirtaa allahayna waafajiya dhammaanteen daacada rabbi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النساء الفاضلات جميل يا ديار بأن تسامى بناتك بالدروس النافعات فمن نهر العلوم نهلن علما تجلى في عقولنا بهات وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الساطعات فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalla ka dhacay magaalada ma'rib gantaalana waxaa lagu garaacay xaafado ay ku sugnaayeen yuhuudda sida xoogga ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin wararkaas waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaaga markaana ku soo dhowaada dhegaystayaal wararkii caalamka sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay magaalada ma'rib cabdulaahi xaadiri oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda guud ee ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaallo xooggan oo ka dhacay magaalada ma'rib ee waqooyi bari waddanka yemen ilo milatari oo kaag dhow saraakiisha xukuumadda yemen ayaa sheegay in alxaadiri oo sidoo kale xubun ka ahaa wasaaradda difaaca ee yemen lagu dilay dagaallo dhex maray ciidamada xukuumadda yemen iyo kooxda xuutiyiinta oo ka dhacay galbeedka magaalada ma'rib ila wareedyada ayaa waxay intaa ku dareen in guddoomiyaha xilligii la dilayey uu ka qayb qaadanayay dagaallo ay xukuumadda yemen la gashay kooxda xuutiyiinta guddoomiyaha la dilay ayaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ciidamada xukuumadda yemen isagoona ka qayb qaatay dagaallo badan oo ay la galeen kooxda xuutiyiinta dhanka kale isbahaysiga carbeed ee ay hogaaminayso dowladda sacuudiga ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay xuutiyiintu u soo direen dhanka sacuudiga afayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee kooxda ay duqaymo ku garaaceen fariisinka ciidamada cirka ee sacuudiga ee khaalid sidoo kale warbaahinta taageerta xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha taxaalufka ilaa sagaal iyo toban duqaymo ay ku garaaceen deegaano dhaca magaalada ma'rib ee waddanka yemen magaalada ma'rib ayaa waxaa weli ka socda dagaallo u dhexeeya ciidamada xukuumadda yemen iyo kooxda xuutiyiinta waxaana maalinba maalinta ka dambaysa isu soo taraya khasaaraha ay geysanayaan dagaaladaas gantaallo ayaa lagu garaacay xaafado ay ku sugnaayeen yuhuudda sida xoogga ah lagu degaameeyey dhulka falastiin wararka naga soo gaaraya waddanka falastiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda ayaa ku warramaya in gantaallo lagu garaacay xaafado lagu degaameeyey yuhuudda oo ku yaalla gudaha waddankaas ilaa shan iyo toban gantaal oo laga soo riday dhanka khaza ayaa ku hoobtay deegaano ay ku sugnaayeen yuhuudda waxayna diyaaradaha maamulka yuhuudda duqaymo ku garaaceen marinka khaza yuhuudda ayaa duqaymahan la beegsaday dad beeraley ah oo ku sugnaa marinka khaza waxaana mandaqada ku soo dhacay ilaa saddex gantaal oo ay soo tuureen diyaaradaha maamulka yuhuudda duqaymahan ayaana ilaa hadda la shaacin khasaare rasmi ah oo ay geysteen waxayna ku soo aadayaan iyadoo xilliyadii ugu dambeysay magaalada qudus ay ka socdeen bannaanbaxyo iyo iska horreemaadyo xooggan oo looga soo horjeedo maamulka gumaysiga yuhuudda tan iyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan magaalada qudus waxaa ka dhacaya weeraro bahalnimo ah oo ay geysanayaan ciidamada gumaysiga yuhuudda kuwaas oo isugu jira afduub jirdil iyo bambaanooyin lagu weeraro guryaha dadka rayidka ah ay degan yihiin xadgudubyadan ee yuhuuddu kula kacayso dadka muslimiinta reer falastiin ayaa sababay dhaawacyada tobannaan ka mid a dadka rayidka ah waxaana dadka muslimiinta ah ee reer falastiin ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dhanka ciidamada gumaysiga maamulka yuhuudda
حياة تعج مع الميت فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa booqday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha gobolka sheekh cabdulaahi abukhaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa saraakiisha mujaahidiinta ee ku sugan diidda hore ku wareejiyey agab iyo cunno fudud oo ay haweenka muslimaadka ah ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaad ku soo dhowaataan kelimaduu waaliga ka jeediyey goobta الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، أنت أسكدب آه، رنتي رجع هذا ماشان جوجا أثغورتا آه، رباتك أوجرتا رجع أنا وعن لنا هاي أو مجاهدين تا جزاكم الله خيرا تاتكم مسلمين تا ولاية دقن ولاية قلقدود هدي أيهين رك هدي أيهين هوايان si guud ahaana runtii qulubtooda waxay la jirtaa ee, ragga thuquurta joogo ee, shaqada guud dadka muslimiinta ahayo magaalooyinka joogo maamulahayo shaqooyinka loo diray arrintaas awaamir ayay ka joogaan awaamir la siiyey shaqadaas qabo shaqadaas qabo ayay ka joogaan laakiin wax gaari kara ma laha qofka maaragtay thaqre ama xabadda hortaagan oo codowgii la hardamaayo waa jihaadka dhabta ah oo jihaadka qur-aanka ka sheekeeyey waa sidaasi haddiiba la yidhaahdo sideed fii sabiililaahi alqitaala loo loo jeedaa in la dagaalamo deegaanka maanta aan joogno waa ogtihiin ee, waana runtii su- dhuusmareeb iyo magaalooyinka hadda gobolkan codowga ay joogaan muhadad waaye maxaa yeelay ee, dadkii murtadiinta ahaa iyo qolooyin kale oo mushrikiin ah dhulka haysan jiray ummadda maaragtay baabaagii dhibka ay u geysteen maanta ummadda inay fahmayso ummadda hadda maaragtay degan meelahaasi naga maqan degan in shareecada ilaahay ay rabaan ay dalbayaan in mujaahidiinta ay soo gaaraan aad iyo aad u rabaan waxaad ogtihiin meesha hadda habeenkii marka la gaaro nalkeeda noo muuqdo oo calaamadeeda ay muuqato oo dhusmareeb ah maqaalooyinka soomaaliyeed dhammaantooda mujaahidiinta maanta waxay geliyeen juhdi badan ay geliyeen dhiig badana la geliyey fikir badan ayaa galay rag badana maqan waxaana ka mid ah si gaar ah magaalada dhusmareeb qaa'idkii macalin aadan xaashi ceerow dhiiggiisa meesha yaallay meeshii dhiiggiisa ku baxay ayadoo raayad raayada tawxiidka laga taagin oo mujaahidiinta meeshaasi tagin in maaragtay qof walba in arrintaas ay ku taagnaato maalin maalmaha ka mid ahna waxaan rajaynaynaa maadaama dhiiggiisa daahir ka ah meeshaas ka baxay in insha allahu tacaala mujaahidiinta ay gaari doonaan haddii alle akhiiran eh, annagu waxaan ahayn salaan iyo ziyaaro ragga thuquurta inaan soo gaarno annaga nafteenna aan maaragtay meesha aan ka soo qaadanno ee, wacdo aan ka soo qaadanno zaad aan ka soo qaadanno aan ka helno maaragtay nafteenna ayaa meesha u nimid dadka muslimiintaana in maaragtay ay isziyaartaan na waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ee diinta islaamkana meelo badan looga hadlay waxaan ogtihiin maalmahan dhan maaragtay degmooyinka hadday yihiin iyo maaragtay rag kaleba meesha waa ay soo gaaraayeen ee, qalbaga iyo quluubta waxay la jirtaa mujaahidiinta meel ay joogaanba gaar ahaan nin walba meel uu ka aadan yahay meesha aan ka aadannahay gobol ahaan aan ugu aadannahay oo muslimiinta nagu og yihiin ee, maaragtay wax islaamka ka farxo aan ka keenno dadka arrintaas aad iyo aad loo dareensan yahay ay ugu horreeyaan gabdhaha maraakista ee, insha allahu tacaala waxyaala aan haddu wadno aan sidno shalay la keenayey maalin holo soo socday waa maaragtay bulshada qeybaheeda qaar ahaan qeybta maraakista gabdhaha ayay maaragtay ee, u soo direen mujaahidiinta ay u soo direen bay ahayd ilaahi subxana wa taala cubsidaas farayna ee walaalka si noo noo sheegay hadday samu wataaca in lagu dadaalo ikhlaas in lagu dadaalo marka insha allahu tacaala qofka mujaahidka ah dhaqankiisa iyo hadalkiisaba waa hidaayo in arrintaasina markaa lagu dadaalo insha allahu tacaala akhiiran markan waxaan rabaa inaan kasoo gebagabeeyo ma erahin insha allahu tacaala ta'leedii ana tiri jari toosan iyo anan kataba tamanagay mahayn tolka dhahdiisi tuugsanana koyobu todobaadyadii lahdhaafi tehday malka dheegna tookaday marka la deeron gumaysaga mataageeree tareesi ka toogiday tarxiilaan qore talwiinaga islaamka iyo taliska mujaahidiintana tahniyada andaray taageere infidiya tixdo ana turxambiyey tafatirja ka dadaaliya tunka kuwede teleefanadin lakoya itaa lugawne tumankisin lahdhaafi talwiinaga islaamka iyo tiimka gaalada tartanka iyo tanaafuska indheheeya warsiinka taabada taariikhdu wala liin qoraayo ta'liifna liinka suubiyaw tusaalihii tadkiriin inagato toosanaana la kahel waay anoo toobiyaaga aragawna tugeer meelkadum iyo taytay meeltaallo masiintil maamaw tubaal guringle iyo tating meelkabaxi tehda lilmar ayaa ta'ba khasaari ah anoo talahtag iyo tacaddi toon unsuubiyaan tumankun sina tartan ku socday mayba tamhiid ankuwaaley tamkiinka markaas jar iyo xaalad santaali teedi baydhow tixseeli muqdisho taabtay kismaanyo tooritoore u marka tijeelo u beledweynaha tuuli muqaalaba turaabtas dhammaantee raayada tawxiidka ka teeganay tiiriirka islaamka laku ogaayay tadbiiqi shareecada laku fulyaayay tarbiyada awlaadiyo tacliimta bulshadana tamaaniin bilmia u ahayd tanaadinta soomaaliyeedni oo turkiga intaa kayaane tijaariyo shar socotay tartiibaadka safarkana lanki taransaday oo tireejay dhaariyi ki tuuleysle injeedoba aan weli tuhme itbaalan waa gohan toona ma erhaane tamashlaga amnigayaa ka tuuridaayay tacmiirka masaajidii tukadowka salaad tikrey iyo habasho tuugadii ama soomtaxtadiyo malhayne taajka islaamka la katiirsanayay takbiirta xamaasada iyo tanaafusku gubaabada taluulyaha kahay turaab gaduudii tagaal muulmad ha ka toosay samidaha taabada oleytaawiyaas taaliyo saaseta tamanaga nu fayley laakiin tolka iska tooran yatan jirmis gahan lanki tawhiiddii fayl iki tuhuma qabo tii bishad humaantaba tiraawtan fadhiyada linshar tilmaamo korna si isin tuhuntin tuugsigii london adhi talaabiibii maraykan talyaani ingiriis taiwan iyo faransiis taageerada saliibka walba inteegnayay teleefon inis dareeno london ah tuugsadeen haanayoona diintiyo katabay gaalada taabacan nagday transbor lahandiray meelyatig eran wargadala taalay kadibna ma istuseenna turaab hadda kor un martaabsanay taalooyinka dhisnay tubaaka ka abuurni ayaa niman tarbidan iyo dastuurkan ungodana taladii lu wareegen tafaanyo liimbaahanya leer iska turtuurka dib mayba kashartaweena tigrey iyo habasho tanzania iyo kenya tuuga afrikaan walba tasarruf ka dhibaayay war tiliblisi ayo taangid ololada laktuurawlay tamani juhay war tun iyo inay lasiyo tilaaban iyo qaadaan onoona diyaarado tunjo wallah ka tuurtuuriya siinka taageerana leer tuugadii ridudna may leeraysin tabarweyn ma liidina tiftafnimo iyo tubaalo tilmaantiyo taabla siinkuwaali talaadiyo markin beeli maraas tuwitirada walla ku garaw iyo telefishinna la daawado iyo taararka dhegaysagaba tafatiriyaalka al-shabaaba tooshka ka haayee taxarukaadka odowga taakataakiliin la socda tafatirka macluumaadka markii istaamnagdi taliska mujaahidiinta takhdiida suubiyeenna tawjiiha biyan takhdiidka ka horna taariikhda la fiiriyey ituraasiga islaamiga toosnaw rasuulkan sala allahu aleyh wasalam taqwo iyo tawaadu toonaliinka deeri korna tumangin dhowr sana tordhiig tawxiidka la inkuweeray usoo ka tashkiiliyaw taquuluuna laa ilaaha ila allahu tuflixuun tamlikuuna alcarab walcajam tan aakharaan todobaada naaro toonama sintaabadaas usoo ka tashkiiliyaw ayaa takdiibi icnaadta adiib darro intaga la tacaamulen taasi tookadonon tuman dhalinyare tuuriyaajo intiin dhiibani usudham hartoosiyo inka talaysaden ayaa nabaga taani ii tawri tawbi tabakula tiigsaday dhatiyooloma katabi bacda tawriyana tijaaha yasrib ay anti laaba qaaday tunka halitisa tumu maalmoo saarnaaye timirtimadiin ayaa tudla ka eri raayada tawxiidkana meeliya ka teegi taliya tabaawshaysa kadib gaalada si tibla isun lahay taxaalufkii axsaab dabeela laka taageeray taqila si sheegday toogashadii bederna malaa'iga laka taageeray towba ma anfaalsiya tilmaantay taariikhda hijrada markii tamaaniya maraasi tubaalo ma ka galaayeen tuman kun saxaabee ka taqbiirsadeen taqadumka galeen shirkayga wal tirtiray tawxiidkana teendhooyinka linteegi
سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh